degmo ka kooban afar xaafadood tirada populationkana waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo afartan iyo shan kun afartan iyo shan kun oo qoys xaalada hadda la joogo waxaaway biyo dari ayaa ku jirta oo zaaid ah dadka qaar waxaaba samaynayaan in baydhabo iyo meelaha biyaha le ay u guuraan fuustadii biyo ayaa waxay joogtaa boqol kun oo shilin soomaali marka biyo lama helo biyo darteed ayaa aryada ugu jiraan inta kale waxaaway boqol kiiba boqol aad ay u fiican tahay biyo la-aanta waxaa sababay magaalada sideediiba waxaa lagu noolaa markii hore warweyn oo waagii dawladdii maxamed siyeed bare la qodaayay toddoba bilood oo habeen iyo maalin leh wartii dayacsir laguma sameynin ciiddii iyo wixii ay kusoo noqotay marka waxaa waaye biyo ma qabo biyo fiican ma galo sidaas darteed eel gacmeeday yar yaryar oo gaaraya qiyaas adiboqo ayaa ku yaal kuwaas waxaaway dadka ma kaafinayo sidaas ayaa keenay biyeyarada gudbin iska dhaas wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka maaliyadda ayaa noo yimid ayaa ishoodana ku arkay meel kastoo biyo la-aanta ah wartii oo ceela sheegtageen iyo biyo la-aanta ay arkeen warbixin waa u gudbinay iyaguna waxaaway aragtiyahana bracticay u arkeen waxaa kolay waxbay noo sheegeen waxay yidhahdeen si degdeg ah aan idinku soo gaari doonaa waxbaan keeni doonaa welina waxna ma soo gaarin